siid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa washington hay-adda qaxootiga ee norway ayaa war-saxaafadada ay soo saartay ku sheegtay inay dad boqolaal ah u dhinteen cudurrada daacuunka iyo shuban biyoodka daba dhowr ah oo ay ku jirto soomaaliya war-saxaafadeed ay hay-addaasi soo saartay iyo waraysi ay idaacadda v o da siisay agaasimaha hay-addaasi ee gobolka waxaa warbixintan looga diyaariyey jamaal axmed cismaan hay-adda golaha qaxootiga norway ee n r c loo soo gaabiyo ayaa war-saxaafadeed ka ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in cudurka daacuunka uu yemen soomaaliya suudaanta koonfureed iyo dalal kale oo bariga afrika ku yaala uu ku dilay ilaa iyo saddex boqol oo kun oo qof xogeyaha guud ee hay-addaasi yan egland ayaa sheegay in colaadaha ka jira yemen soomaaliya iyo suudaanta koonfureed ay dhibaato u geysteen xarumaha caafimaad taasina ay sababtay in daacuunka uu si dhaqsa leh ugu fido meelo badan oo aanay hore uga jirin daacuunka war-saxaafadeedka ay hay-addaasi soo saartay ayay ku sheegtay in yemen keliya ay u dhinteen cudurkaasi ilaa iyo kun iyo shan boqol oo qof soomaaliyana ay tahay dalka labaad oo ay ugu dhinteen cudurkaasi ilaa iyo todoba boqol lixdan iyo saddex qof tan iyo horraantii sanadkan yemen waa dalka ugu daran ee cudurkaasi uu aafeeyey waxaana hay-addu ay sheegtay in saacad kasta ilaa iyo laba boqol oo kiis lasoo wariyo oo dadka cudurkaasi uu soo ritay ah in ka badan laba boqol iyo konton kun oo qof ayaa looga shakisan yahay in cudurkaasi uu soo ritay kuwaas oo xarumaha caafimaadka qaarkood la geeyey agaasimaha hay-adda n r c ee gobolka gabriela wyman ayaa v o a soomaali u sheegtay in yemen xaaladda xakamaynta cudurkaasi ay hadda faraha ka baxday In Yemen, the 1,500 people that died is in just the last two months alone.
gudaha dalka yemen kun iyo shan boqol oo qof ayaa dhimatay waa un labadii bilood ee lasoo dhaafay oo keliya yemen wuxuu daacuunku ka jiray dhowr bilood balse xooggiisu wuxuu ahaa labadii bilood ee lasoo dhaafay waa cudur hadda faraha ka baxay
gabriela ayaa dhinaca kale soomaaliya waxa ay sheegtay in dalka labaad ee ugu daran uu cudurkaasi saameeyey uu yahay waxaana ay tilmaantay meelaha ugu daran ee soomaaliya ee cudurkaasi laga soo sheegay ay yihiin gobolada mudug galgaduud baay iyo bakool
tani waxay la xidhiidhaa abaarta hadda ka jirta soomaaliya waxaanay soomaaliya wajahaysaa cudurka daacuunka kii ugu darnaa muddo shan sannadooda waxaa jira in konton kun oo qof ay ilaa bishii janawari ee sanadkan laga helay cudurka daacuunka taasi oo ay u dhinteen toddoba boqol iyo saddex iyo lixdan qof marka aad eegto in konton kun oo qof uu cudurku ku dhacay oo ay dhinteen toddoba boqol iyo saddex iyo lixdan qof waa tiro badan weli laakiin soomaaliya waxaanu awood u yeelannay in aanu dadka la gaadhno agabyada ay u baahan yihiin laakiin weli waxaa jira meelo badan oo gudaha dalka ah oo ay adag tahay in dadka lala gaadho waxa ay u baahan yihiin
si uusan cudurkan u soo laabin ayay agaasimaha n r c ee gobolku waxa ay sheegtay in hay-adooda ay samaynayso wax kasta oo karaankooda ah for now it is um, you know the, the priority is to get the outbreak under control hadda muhiimaddu waxay tahay in aan xakamayno cudurka n r c waxay howlo badan ka qabatay dhinacyada biyaha iyo nadaafadda waxay xaqiijinaysaa inay dadku awood u helaan inay helaan biyo nadiifa oo la cabo iyo dadku inay sidoo kale helaan saabuun si ay nadaafadooda kor ugu qaadaan iyo inay dadku ku baraarugsanaadaan inuu jiro cudurka daacun calooleed
sidoo kale dalalka ay dad ugu dhinteen cudurada daacuunka iyo shunbiyoodka waxaa ka mid a waddanka etoobiya oo ay hay-addu sheegtay in ilaa iyo todoba boqol iyo siddeetan qof ay u dhinteen cuduradaas sidoo kalena kenya iyo suudaanta koonfureed ayay hay-addu sheegtay in ku dhowaad laba boqoloo qof ay u dhinteen cudurada daacuunka iyo shuban biyoodka aad iyo aad ayuu umahadsan yahay jamaal axmed xismaan oo warbixinta iyo waraysiga hay-adda norway ee qaxootiga ay ka samaysay shuban biyoodka iyo daacuunka uu nooga diyaariyey